xoogsatadana ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxa ay ka cabanayaan shaqo la-aan soo wajahday kadib markii shaqooyinkii ay qaban jireen ay la wareegeen dad ajaanib ah kuwaas oo ay tilmaameen inay qabanayaan howlihii iyagu qaban jireen islamarkaana ay noloshooda ku maarayn jireen iyagoo intaasii raaciyey in goobihii ugu muhiimsanaa ee ay ka shaqayn jireen loo gacangeliyey shaqaale ajaanib ah islamarkaana iyagu la weydiinayo haddii ay shaqo u doontaan aqoonsiyo iyo wixii la mid ah waxayna xuseen in howlihii ay qaban jireen ay la wareegeen ajaanib u dhashay dalalka turkiga iyo hindiya iyagana ay xaalado duruuf ah ku wajahayaan dalkii ay u dhasheen annaga sheegayaan shubala-ana ajaanibtiina waxay degan yihiin hoteelay degan yihiin subaxii hortaanay soo marmarayaan ayagoo dhar kale nuuc kale oo dhar hal nuucee loo qaaday labisan ay hortaana soo marayaan subaxii annagana shaayaan subilaannahay subaxii gaari raaci unbaa ma aragta markaan la nimaado koobshaa waxaan ku cabna maayo wax annaga waa soo lugaynaa waa sii lugaynaa maalin waa helnaa maalin waa weynaa waxaa macquul ah hataa intay guryaheenna xalay aan dab laga shidin magaaladiinna shaqo kuma yaroo meel walba aad marto ee boorka dhee maaragtay dhinac walba ajaanibaa ka shaqayne waxaa lagu leeyahay maaragtay meeshaad adag u shaqa tagi laheed waxaa lagu leeyahay maaragtay taatestaro adiga saan ma tahay aqoonsi maa wadataa saan waaye silac iyo waxaan ahayn macnaa kalama kulunna meeshaan annagii soomaalida ahaynoo meeshaan aan iska fadhinaa galabtii riigidaan soomaoo sooba aan iska fadhiisanaa meeshaana shaqa aan ku sugnaa farsamo aan ka siinin ma laha farsamadii o dhan maxaa la wareega ajanabe galabtii annaga markay meeshaan aan iska fadhino annaga aan baahanna subaxdii ilaa si gurigeena aaga soo baxnay annagoo shaah cabbinaa soo baxnaa bartaanaan iska fadhiisanaa galabtii meeshaan maxaa nugu soo maraa hindi turki ajaniyaal badanaa nugu soo maraa meeshaan ma ahan markii ugu horreysay oo xoogsatada magaalada muqdisho ay ka cabanayaan mushaar la-aan soo food saartay kadib markii shaqooyinkii ay noloshooda ku maarayn jireen dowladda federaalka ay ku wareejisay shaqaale ajaanib ah waxaana arrintan ay qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinka kala duwan ee dowladda federaalka ay dhexalsiisay ummadda soomaaliyeed iyadoona arrinkan dhaafsanayso taakulo ay kaga hesho dowladaha shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya